bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsa odayaalii waxgaradii culimaauddiin ka tirsan beesha mugduluut ayaa ku biiray shirka dib u heshiisiinta beelaha walaalaha dhowaanaha ku dagaalamay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in rag looga shakisan yahay inay la shaqaynayeen al-shabaab gacanta lagu soo dhigo kuwo kalena lagu raad joogo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ah ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta tababar u soo xiray qaar ka mid a ciidamo ka tirsan guutada afari tobanaad ee danaba maamulka jubbaland ayaa sheegay inay wadaan qorshe ku aadan abraaca nidaamka dowladda maamulka jubbaland ee sannadda labada kun iyo lixdanka akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda dalka ruushka ayaa duqaymo uga hortagtay weeraro diyaarado weeraro ay soo qaadeen dooman daroona ay leeyihiin dowladda dalkaasi ukraina
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran culimaauddiin ka tirsan beesha mudulood ayaa ku biiray shirka dib u heshiisiinta beela walaalaha dhagaanaha ugu dagaalamay qeymo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe sheekh muuse cagaweyne iyo sheekh suuma oo ka tirsan culimaauddiinka beesha mudulood ayaa tegay goobta ay ka fidsan tahay googasha nabadeed ee beelaha walaalaha oo dhowaanaha ugu dagaalamay qeybo ka mid a degaan hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba degmada raagaceele ee gobolkaasi shabeellaha dhexe odayaalii waxgaradii siyaasiyiin ka tirsan beesha mudullood uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen imaamka beesha mudullood imaam daahira iyo weliba hogaaska beesha imaam ugaas maxamuud cali ugaas iyo qaar ka mid a nabadoonadii waxgaradka siyaasiyiinta beesha mudulooda ayaa ku holan sidii loo soo dhammayn lahaa khilaafka labada beelo walaalaha dhowaanaha lagu dagaalamay qeybo ka tirsan gobolka waxaana culamaudiinkan sheekh muuse cagaweyne sidoo kale sheekh somow ay dardaaran ay u jeediyeen odayaashii waxgaradka laba dhinac ay kula dardaarmeen dhiigga qofka muslimka ah inuu yahay mid xaraam ah ugu horeyntii waa kan sheekh muuse cagaweyne oo isagu googashaasi ka hadlay maanta waxaana ku xigi doonaa sheekh somow
quluubta dadka in la ilaaliyo muhiim waay arlada marka maanti hore waa loo duraamo jiray khidmoo dhimay laheed subacay laheed xadray laheed tasbiixay laheed iyo laga dhaafaa dhiig jow muslim lagu daadeha dadkana isbaaraa loogu dhigaha oo safarkana waa lagu dhacaa qoran madow iyo igaar madoobaa lagu qunshacaradii xoolihii caanihii ma leh beyrihii badar ma leh roob macno lahood oo cagaar fiican keeni kara di'ima daaxdan deeradii joogi jirtay oo tiradabana hal arki mayna cawadii waa arki jirna hal waa la waayey abaaraa lays iyo colaa la xabad abaabaamis dhulkiina waa kan ilaahay dhulkan walla idinkagama dhiganoo weri kuwiina nool kifaatan axyaaan wa amwaatan kuwii dhintay kuwii nool dhulkaanu waa naga badaya maha ciddu ku sinan tahay turna kasoo laabe faalmadax ku geey macamireya dhulkaas abgaaljaan u jeedaa mugaas wax kaloo bedali dhulka abgaal waa ninka isdilaaye meel la rogsada ma la waayo dhulka macamireya mase dhul badanaa faaruqa weli dhul badanaa faaruqa dhul badanaa faaruqa haddii dhulka yocamir baarinta iga soko meel ka fardhaysii meela xoolo daaqsadhaysii la laysleeyahay oo cariira xagga dhulka uu jiro haa in laysdil waaba suurowdaa war xoolaaga minaad soofiso qofku tegi maayaan xoolo badanoo la soofiyaan bala haysane beer minaad fala laheed qofku tegi may diiran cuna male yaar cuna daanyeera joogo herabaaraba aleela xayawaanka kaloo nacfiga leh waa dhamaad soo ma aragtiin marka waxyaalaha oo sida odaxdii geed odax leh geed odax leh oo neefku afka u dhoweyn karin aa geedihiina aa ka soo herin xayawaanka duurjoogtahayna daanyeer aa ka soo herin dadkiina dadkaas isqoryaha madmadow haysta oo isbaarada uga cadda aa ka soo herin saas marka ma anfacayso oo qofka muslimkaa ee qof walaalkaa ee anuku heer hebela intaasaan soo dilnay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun xuquuqdiias saas oo islaamkii ka dhexaysa waa naga dhexaysaa waxa diintaasu xarimtayna way naga xarimtay waxaa kaloo intaas sii dheer oo naga dhexeeya dadkan waa rixm waa waalid qur-aanka saddex jooroo soo arooray qaraabo gooy qof ka gooye lacanaaduu ina ilahay daba dhiga faal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allah xadiis waxaa jira asaguna xadiis warinaayo imaamu bukhaari oo warinaayo oo leeyahay ilaahay khalaaqiisa hadduu abuuray kulligeed ayuu u yeeray markaasoona huu taxtalcarshi ugu yeeray rixim ayaa gooni u baxay qaraabanimadaa gooni u baxday maxaa gooni kuu bixiyey nabigu rabuciisa dhahay qaraabadii la khidaabay ilaahay waxaan kaa magangelaa halkaan kaaga magangelaa gooyna tiri walaa raalli ku mid cidda adiga ku goysa qaraaba in anigu gooyo ilaahay inta qofkuu gooyo xaa u hira inaa lilah wa inaa raajicu inaa isgoyno inaa isdilno waa inaa isgoyno qaraabanimadaas oo in la ilaaliyo ay tahay ee waajib ay tahay in la ilaaliyana waa naga dhexaysaa qaraabanimaas in lagu tuntana lacnada ayaa ka dhalanaysa sida qur-aanku noo sheegayo rasuulka saadiq musuq noo sheegayo oo rabulciisa oo noo sheegayo dadkii qaraabada aanan nahay waxaa intaas dheer xuquuquljaar waxaa la yidhaha naga dhexeeya diris oo xaqulislaam idoo ka dhexeeyey waxaa naga dhexeeya xaqulqaraaba naga dhexaysay dad diris ayaa nahay diriska gaalba ha ahaado addoon islaam kula ahayn oo qaraabana kula ahayn oo gaal yahay ee aad diristii xuquuqu leeyahay hadda xuquuqdii diriska oo weliba nabigu uri alayh salatu wasalaam maa zaala akhii jibriil yuusiinii biljaari walaalkay say jibriil kama zuulin inuu aniga ii dardaarmaayo diriska xataa danantu annahu sayuwarisu ilaa aan ka maleeyo isku dirisnimaa laysku dhex
sheekh somowe sheekh muuse cadee ayaa kuwaasi ahaayeen iyagu ka hadlayey gogasha nabadeed ee beelaha walaalaha dhowaanaha ku diiray qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyagu ay joogaan mas-uuliyiin kala duwan xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ay kusoo dhigtay ragga lagu tuunsan yahay inay gacansaara leeyihiin al-shabaab islamarkaana kuwo kale lagu daba joogo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud awasi shirjar ay qabtay ayaa sheegay rag looga shakeysay inay gacansaar islamarkaana wadashaqeynay ka dhexayso dagaalamayaasha al-shabaab gacanta lagu soo dhigay iyagoo qeybo ka mid a ay ahaayeen dad ku shaqeeya dowladda waxaana sidoo kale uu sheegay qaar kale ay baxsay islamarkaana lagu raadjoogo wasiir daawud aweys ayaa shirkan jaraa'iddu wax uu sidoo kale kaga hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha dalka waa kan wasiir daawud aweys oo arrimahaasi ka hadlaya
iyo dabagal ku haysay ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqaynaya hay-adaha amniga amaba xogta dowladda gudbinaya u gudbinaya qawaariijta taas darteedna ay suuro gelisay nisa in iyagoo waajibaadkooda gudanaya ay gacanta kusoo dhigaan tobankaasi xubnood sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada ammaanka oo basaasiin u ah qawaariijta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga waxaana ka mid ah cabdisataar cabdulqaadir ciise iyo cayaanle maxamed cali oo labaduba ka tirsanaa hay-adaha amniga waxaa haddaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaanba hay-adaha dowladda inaysan la macaamili karin xubnahaani basaasiinta ah ee lagu daba joogo sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay kusoo wargeliyaan hay-adaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya laamaheeda amniga waxaa ka go-an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaanna marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay-adaha dowladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira dhanka kale waxaa si habsame leh u socda ololaha gabagabaynta wejiga koowaad ee dagaalka looga xoreynayo khawaariijta shalay waxaa qalin jebiyey dufcaddii sagaalaad ee guutada lix iyo tobnaad ee commandoska danab ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidankan oo diyaarintiisa iyo tababarkiisa iska kaashanayaan dowladda federaalk ee soomaaliya dowladdaanu saaxiibkana maraykanka iyo saaxaabada kale caalamka ayaa hormood u ah howlgallada dalka looga ciribtirayo khawaariijta al-shabaab si shacabka soomaaliyeed ay dib ugu soo ceshtaan xorriyad buuxda nabad iyo xasilooni iyo horumar uu dalku gaaro ay ku noolaadaan diyaarinta dufcaddaani waxay caddeyn u tahay
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin in la ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dhex milmaan laamaha amniga gaaraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiir cabdiqaadir maxamed nuur ayaa hadalkan ka jeediyey kadib markii loo soo xiray tababar ciidamada komandoska danab ah kana tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu sheegay in cid walba arrintaasi ku lug yeelata gacan bira lagu qaban doono wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa yidhi
idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan isma qarin karaan xataa biidowyaashii khawaarijta ayay intay cod soo kor saartaan iyagoo magac soomaaliyeed sheegaayo ayay laamiyada la taagan yihiin xishood darre dartiis qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ayay fidno ka dhex wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ma xishoonayaan diin ma leh dadnimo ma leh soomaalinimana jirkooda kuma jirto xumaan wadayaashaas shar wadayaashaas oo aanan khawaarijta derajo badan dheereen waxaa la rabaa inaynan quluubtiina wax gaadhsiinin cadowga ummadda soomaaliyeed waa hal waa khawaarij ninkii khawaarij kelimad ugu gargaara ninkii maal ugu gargaara ninkii dhiiri geliya khawaarij waxba ma dhaamo culummada horey uga fatwootay intay isugu yimaadeen magaalada muqdisho khawaarij ninkii maal ku deeqa
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa ka hortagtay doomo kuwa droniska ah oo dowlada dalka dowlada dalka ukrain ay dooneysay inay ku weerarto saldhig ciidamada badda ee dowlada dalka ruushka ay ku leeyihiin jasiiradda krebinka waxda gaashaandhiga ee dalka ruushka ayaa sheegtay in saddex doomood oo dron ah lagu talagalay in lagu baabi'iyo saldhigaas ciidamada dalka ruushka ay ku leeyihiin badda madow ayaa sheegtay inay ka hortageen doomokaasi sida droonka oo kale ah waxaana ay sheegeen in gebi ahaanba ay cagta mariyeen saddexdiisa doomada waxda gaashaandhiga ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka hortagtay diyaarado sidoo kale ah daroonaysa dowlada dalka ukrain ay doonaysa inay ku weerarto qeybo ka mid ah magaalooyin ku yaala dalkaasi ruushka guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhageysaneyseen idaacadda dalsan khiyaartana dhagaysanaysay caawa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel